الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كبيرا ما بعد ولا زلنا في باب التيمم من صحيح سنن أبي داود باب باب في المتيمم wuxuu u baab yahay qofkii gebagabaysanayay yajidu اlmaaءa oo biyo helay bacdamaa yasilu fi اlwaqt markii uu waktigii gaadhay bacdamaa yusalli intii uu tukaday kadib qarinkaa io dhibada fi lwaqti waktiga dhexdiisi waktiga dhexdiisii intii uu tukaday kadib uu biyo helay salaaddii miyuu soo celinaya mise maya uu gebagabaystay wuu tukaday isagoo weli masel casar aan ka bixin oo kale hadduu casar gebagabaystu tukaday ayaabuu biyo helay soo celinaya mise waa maya xadiidkaan eegno can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu uhi kharaja rajulaani fii safar laba ninoo asxaabta ka mida baa safar u baxay faxadarat isalaatu walaysa macahumaa maa salaadiibay ayaa soo xaadirtay biyana ma hayaan fatayamamaa waxay u qasdiyeen ku gebagabaysteen saciidan ayiba ciid nadiifa fasallayaa way tukadeen uma wajadaa almaa biyibay heleen fi lwaqt iyagoo waktigiiba ku jira ay tukadeen ayaa biyo heleen faacaada axaduhuma asalaata waalwuduu'a midkood waysadii iyo salaadiiba uu soo celiyey waxau suka hadduu waktigii joogo weysiiso tuko walam yucid ilaakharu kii kalena gebagabaystigiibuu ku daystayo maba soo celininba uma atayaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii bay markaa u sheegeen ayay u yimaadeen fadakaraa daalika lahu arrintaasii bay u sheegeen faqaala wuxuu nebigu ku yidhi liladii lam yucid kii aan soo celinina gebagabaysigii ku daystay wuxuu ku yidhi asabta sunna sunnadii waad waafaqday wa ajza'atka salaatuk salaadaadiina way kaa gudday meesheedii bay dhacday way kugu filantay wa qaala wuxuu ku yidhi liladii kii tawada'a weysaystay wa acaadda salaada soo celiyeyna laka alajru mushqaayaddii ilaahay ku siinayay baad leedahay maratayni laba jeer marka maxsuulku waxa weeye sooma celinayay qofku natiijada waa caynka qofku kale hadduu gebagabaystay waktiga dhexdiisa xadiidkana caddeeye oo haddaad biyo hesho soo celin mayso waxay markaa culimadu isla waafaqsanyihin waa masalada waa la isku waafaqo waxay ku murmaan isagoo salaada ku jira hadduu biyo helo markaasa qaarkood ay leeyiin wuu ka bixiyo biyuhu ku weysiisan waxayse u badan yihiin ama isku waafaqsan inaan idhaahna taqriiban cidda hadalkooda la texgelinayaa isaga oo gebagabaystay oo aan weli tukanin hadduu biyo helo inaanu gebagabaysiga sii wadayn ee uu biyaha isticmaalayo marka labadaa masalo waa la isku waafaqsanya taa salaada uu ku jirana way isku khilaafa baabun fi lgusli yowma aljumuca waxaynu markaa halkan ka gallay gebagabaysigeenu ka soo baxnaye kitaabu dahaaraynu ku jirnaaye maydhashadii maalinta jumcaha la maydhanayey maalinkii jumce iyo axkaamtiisu way dambaysa oo kitaabu salaad baynu inshaa allahu tacaala ku gaadhi laakiin kan waxaa laga hadlayaa maydhigii la maydhanayey jumcaha xukumkiisa ma waajib baa mise waa sunne xikmadda ku jirtaa maxay tahay wakti muu qofku maydhanaya yaa maydhanaya ma rag iyo dumarkaba mise ragga uun arrimahaasu markaa xadiidku ka jawaabaya xadiidka can abi hurayrata ana cumara bna alkhaaab asxaabigii cumar bn khaaab bayna iyo baynamaa waa wakti un weeye isku mid ah bayna wakti huwa yakhubu yowma aljumuca wakti jumco isagoo khudbadda akhriyaya id dakala rajul nin asxaabta ka mida baa soo galay iminka waa la ilhaamiyey ama waxaa laga dhigay midaan la galayn laakiin waa cuثmaan ibnu cafaan madaxweynihii ka dambeeyey isaga wey faqaala cumaru baa wuxuu yihi ataxtabisuuna can الsalaa war salaada miyaa ka hakanaysa miyaa ka habsaamaysa war weydi sidee cumar cuثmaan buu halkaa ka arkay oo wuxuu hi waryaanaheen salaaddii miyaa ka habsaantee cuثmaan buu ujeeda faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yidhi maa huwa arrinku maba ahaba ilaa an samictu nidaa inaan adaanka maqluunbaabay arrintu ahaydoo fatawada-tu waan soo weysaystuun degdeg iyo shaqo culus baa igu dhacayoo markan adaankii maqluunbaabaan weysadii dhag ku siiyo sasabaan ku imidba mid kalaaba ka soo baxday faqaala cumaru baa wuxuu ihi walwuduu'a aydan wa facalta alwuduu'a aydan am aw waqtasarta alwuduu'a aydan cala alwuduu'i aydan oo weliba ma weysaad ku gaabsatay jimcadiina waad ka habsaantay welibana markaasaad wayse ku gaabsato oonad soona maydhanin miya awalam tasmacuu miyaydaan dad yahow maqal rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu rasuulka oo odhanaya idaa ad idaa ataa axadukum اljumucata midkood markuu jumcada yimaado falyakhtasil ha maydho waa la iska garanayaa dee marka la maydho inaan la la maydhanin marka la yimaado inaan la maydhan marka la soo socdo la maydho marka midkiin markuu doono jumcada inuu tago xadiidku waxau leeyahay ha maydho warsawkii nebigu sidaa yidhi waa maxay dibdhacan iyo maydhi la-aantani canaantaas marka halkaa wuxuu muujiyey maalinkan jumce in la maydhaa xadiidkaa nebigu waxau ku caddeeyey inuu amar yahay amar عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم مايرغا مالك على كل محتلم غسل يوم الجمعة مالك الجمعة مايرا شديس واجب كيها على كل محتلم قف كستوقا قارح طبعا مسلم نأه اللي قالوا حبكم واجبان sidaasi weeyo ereygaasu ka cabiray rasuulku waajib ayuu ka cabiray xadiidka horena waxaa laga fahmayaa inaanu waajib ahayn axaadiidta qaarkooda waajibnimada ka duwayaana way soo socdaan oo sida kaa hore looga fahmayaa waxa weeye dee asxaabtii oo dhan oo wada fadhiday iyo cumar laftiisu may odhanin cuhmaan waar salaadi ka ansixi maysa hora soo maydho may odhanin laakiin ka aamuska ay ka aamuseen isagoo iska tukanaya cuhmaan waxay calaamad u tahay in la tukan karayo jumcadii ama inaanu maydhigaasi dee waajib ahayn xadiidkanina markaa waajibnimadiisu caddeeyey erey waajib inuu yahay wax aada u adag oonu faral ahayn axaadiidta soo socota ka debcin marka mashruuciyatu hada alkos maydhigan isaga ah inuu sunno yahay ayaa inuu inuu yahay mid jira xagga shareecadda ayay axaadiidtu muujisay عن xbسة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال rasuulku waxa u yihi xaaskiisii xabsi ay ka warinaysaa عalىa kuli محtalimin qof kasta oo qaangaada dushiisa waxa ku waajiba رawاax إilى الجuمعة inuu jumcada tago rawاx waa tegidda caraabay qolyaha qaarkood ku fasireen laakiin waa caraabana waa la yidhaha mararka qaarkoodna tgid tegid baa la yidhaha inuu jumcada tago وعalىa kuli man raaxa إilى الجuمعة qof kasta oo doona inuu jumcada tagana waxa ku waajiba alguslu maydhi xadiidkaasina waajib buu ka dhigay saxiixaynku ku sugan yahay qaala abu daawuud waxa uu yidhi ida اktasala rajulu ninku marka uu maydho bacda طuluuci اlfajr waagu intii uu dilaacay kadib ajza'ahu maydhigaasi wuxuu ka gudayaa kaga filan yahay can gusli اljumuca maalinkii jumcaha maydhigiisii waa in ajnaba haba jinaaboodoo jinaababa ha lahaado masale aada su-aal ku keeni lahayd ama wakhtiyadan qabowga qofku isweydiinayo ayaa halkan aad ka faa'idaysatayoo duruusta barashadeeda fawaa'idkeeda ka mida masalan qof maalin jimcaad joogtaa waa habeenkii reerkiisiibuu qofkii arkay salaaddii subax markii ay dilaacday buu maydhay maydhigii jimcaha miyuu soo celinaya mise kaasaa ku filan sheekhu markaa wuxuu sheegay inuu kaasi kugu filan yahay oo adigoo iskaa u doona iyo uun mooyaane marka aad jimcaha sii tegayso aanay waxba waajib kugu ahayn ama maydhigii hore kugu filan yahay ee saaka salaadii subax ka hor aad jinaabada ka maydhatay oo labadaydababuu kuu noqonaya maydhi farada iyo maydhigii jumcaha mid jinaabadiiyo kii jumcuhu kuu noqonaya labadaba ee faa'iidadaana waad heshay waana masale culimadu ay u badan yihiin jumhuurkuna saasay qabaan waxaana laga faa'iidayaa yowmu ljumca ba axaadiidta ku sugan maalin jumce maalinkuna goormuu bilaabmaa wuxuu bilaabmaa marka qoraxdu soo baxda maaha ee marka waagu dilaacaabuu bilaabmaa maalinku sidiisaba soomka iyo cibaadaadka iyo magaca maalinkuba waktigaasuu soo bilaabmaa can abi saciidin alqudriyi wa abi hurayrata qaala labada asxaabi waxay yidhaahdeen qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi man iqtasala yowma aljumuca maalinka jumco qofka maydha wa labisa min axsani hiyaabi dharkiisa kuwa ugu wanaagsanna xidha weliba cadaankaa kuwa ugu sii wanaagsana wamasa marsade ee qaata min qiibin cadarna marsada in kaana cindahu haddii uu agtiisa yahay cadar hadduu haysta ila haddaanu haysanin laguma kalifaye cadar hadduu haystana soo isticmaala uma ata aljumuca jumcadii yimaada bal shuruudaha isdaba socda eg falam yatakhada acnaaqa annaas dadka qoortoodana ama qoorahoodana aan ka taltallaabsanin een dadka jiirjiidhin soo wad weliba uma sallaa tukada maa kataba allaahu lahu ilaahay wixii salaada uu qorayna wuu tukaday jumcada ka hor taasina waxay kuu muujinaysaa hataa waktigii salaada la diiday ee qoraxdu bartanka taagnayd in maalinka jumcaha la tukan karo salaadihii jumcada intaan la adaamin ka horna sunnayaal waxaa doonto aad tukan karto uma ansata dabeetana aamusa idaa kharaja imaamu imaamkiisu markuu soo baxana afkiisu haystayoo noocii daldalmaya muu noqonin xataa yafruqa min salaati ilaa salaadiisa uu ka baxo imaamku taasina waxay muujinaysaa hadalka goorta la joojiyey waxa uu ka bilaabmayaa khatiibku markuu mimbar ka fuulo ilaa salaada inta laga baxayo ayuu xadiidkaasi caddeeyey kaanat waxay noqonaysaa jumcadaasi kafaaratan mid lagaga dhaafo limaa baynahaa jumcadan iyo wa bayna jumucatihi alatii qablahaa iyo jumcadii ka horreysay jumcadii ka horreysay iyo tan imika toddobadaa cisho wixii dembi ka dhacay ayaa ilaahay kaga tirtiraya qaala raawigii xadiidka warinaya wuxuu yihi wayaquulu abu hurayra cabduraxmaan binu sakri abi hurayran waxa uu leeyahy iyo wa ziyaadatu halaaثati ayaam saddex maalmoodoo weliba kororsiime ana ku dar wayaquulu markaa uu sii baaciyo saddexdiibuu fasiro waxau ihi ina alxasana liana alxasana wanaagiibaa wuxuu yahay bicashri amhaaliha toban laabkii mar hadduu qur-aanka iyo xadiidkuba inoo sheegay qofku hal wanaag hadduu sameeyo toban jeer in loo laablaabayo dee jumcadan uu qofkani gutay sidan wanaagsan u gutay toban ajri buu ka helay toddoba xadiidkaa soo sheegayoo dee waa toddobadaa maalmood ajrigii uu helay weeye saddexda maalmoodna ugu dar si tobankii ay u buuxsamaan oo qofka iminka sidiisaba dee maalin soomaa toban maalmood buu udhigmaa marka hal jumco hadduu tukaday toban maalmood bay udhigantaa toddoba nebigaa sheegayoo waa dee usbuuc ilaa usbuuc waa qadyar xisaabeed buu kuu galay saddexna anna waan kugu daba daray buuli marka halkaa tobankii la sheegay qur-aanku sheegay ayaa halkaa kugu buuxsamaya marka haddii aanad sidaa u xisaabinin war abi hurayra saddexdan uu jeebka kala soo baxay maxay noqonaysaa baad odhan lahay laakiin isagaa kuu macneeyo wuxuu ku uhi saddexda aan ku darayaa waxa weeye ina alxasanata bicashri amhaaliha wanaaggaa dee toban jeer la laabaa toddoba nebigu sheegay saddexna ku darun waxaasoo faa'iide ah ayaa laga helay jumcada iyo marka uu qofku dee shuruudaha fuliyo shuruudahan oo sheegaya inuu isnadiifiyo diyaar garoobo aadaab meesha ku joogo kullu dalika waa min aadaabi ljumuca maalinka jumco aadaabtiisa wey intaasaa la isdaba dhigay marka aadaabtii waxaa ka mid a inuu dee maydho dhar wanaagsan gashado cadarkii marsado dadkan ilaahayna nabadgeliyo isaga oo dadka ugu dambeeyey buu rabaa safalawalka inuu galo waa nooc cidabdarro ah waa inuu halka ugu dambaysa ku fayla kuwa u horeeyana xilka saarani waxa weye safba safku ka horreeya inay buuxiyaan salaadihiina waynu soo sheegnay in la tukan karo jumcada adaanka ka hor adaanka kadib un baan soo aroorin iska aamusay mar hadduu imaamku soo baxo mimbarka fuulo waar kanu dawara iyo yaa alla waxsiiye iyo sadaqadii keena waxaasoo dhan ma jiro waa iska mur dadku banaankaa markay fadhiyaan waxay moodayaan inaanay masaajidka mar haddaanay ku jirin dhurmi karaan iska hadli karaan hadalku waa xidhan yahay in ducadii aamiin la odhanayo iyo in salligii lagu saliyayo iyo in wax kale la akriyayo intaba waxa soo afjaraysa xataa yafruqa min salaati ilaa salaada laga baxay khudbadii la dhameeyo salaadii la dhameeyo ilaa intaa iska aamusnow taasina waxay soo afjartay wixii kale adkaaraha la dhex gelin lahaa dembigan laga dhaafaya ma saqaairtiibaa mise waa maca alkabaairti majtunibat ilkabaa'ir meelaha qaarkood waxaa axaadiidtu ay sheegaysa masale cumradii oo kale iyo dee jumcadii iyo salaadihii marka kabaa'irta qofkuu ka dheeraada kabaa'irtu waxay u baahan yihin dunuubta waaweyni towbadkeen can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala nebigu waxa uhi alquslu yowma aljumuca maydhashada maalinka jumce calaa kulli muxtalim alquslu yowma aljumuca calaa kulli muxtalim maalinka jumco maydhashadiisu waxay saarantahay qof kastoo qaangaaday marka dumarkii iyo carruurtiiyo waajibkuma aha wasiwaaku cadaygiina waa waajib wa yamasa wa an yamasa min adiib inuu cadarkii ka marsado maa qudira lahu wixii loo qadaray ee uu helo kaa inuu marsadaana waa waajib marka halkaa waxa dee culimadu ay u daliishanayaan mar haddii cadaygii iyo la raaciyey cadarkii maydrigii la raaciyey dee inuu sunayaashii ka mid yahay sunno aada u adag wa fii lafdin kale erey kale wuxuu ahaa walow min tiibi lmar'a xataa cadarka gabadhaba ha ha marsado gabadhiisa ama dumarka cadarka ay leeyihinba hadduu doonayo ha marsadee kol haddii uu jimcaha u socdo ha udgoonsado can can aws ibn aws athaqafi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul man gasala yowma aljumuca qofka maalinka jumco dhakadiisa maydha waاktasala maydha uma bakara kalaha wabtakara degdege ee hore u taga wamashaa socda ee walam yarkab aan gaadiid fuulin wadanaa min alimaami imaamkana ku dhowaado oo codka sidaasaa ugu dhow inuu maqlo ama maqalkiiyo muuqaalka ka bogto fastamaca dhagaysta ee walam yalq walam yalqu aan markaa bilaa macno iyo buuq keenin kaana lahu waxa u sugnaanaya bikulli khudwatin laba tallaabo inta udhaxaysaba camalu sanatin sanad camalkii uu samayn lahaa in la eg baa loo qoraya ajru siyaamihaa wa qiyaamihaa sanadkaa soomkiisa iyo sarajoog iyo cibaado u taagnaan lahaa ajri intuu ka heli lahaa in la eg ayaa jumcada looga qoraa sidaasaa markaa shuruudahaasaa ku xidhan marka khasala iyo waa kan kuusoo wado wuxuu ku uhi wafii riwaayati man khasala ra'sahu yowma aljumuca waاktasala marka kasala mafcuulkeedii hore ra'sahu madaxiisuu maydhay wakhtasala jidhkao dhan buu wada maydhay marka jidhku ka mid yahay madux si gaarahoo loo calaamadiyeyna waxay sheegaysaa in cinaayo ama dadaal gaara la siinayo dhakada maydhideeda man kasala reerkiisa maaragtay ku kalifo maydh iyo waxaas iyo jimaac iyo waxaas ay odhan jireen laakiin dee sidana riwaayadana caddaysayba madaxiisiibuu maydhay isna wuu wada maydhay wabakara wabtakara wuu kalahay waxaanu u degdegay inuu jimcaha inuu hore u tago khudbadda ayuu u degdegay oo waxaa jira dee dadka laho oo aan khudbadda ku dhowaanin ama hore u gaadhin meel dhexe ka dhaca marka intuu hore u ka lahay ayuu khudbaddiina gaadhay gaadiidkiina haba heli karaye lugtiibuu iska miciinsaday haddaanay mashaqo ku ahayn u dhowaanshaha imaamkuna ka bogashuu keenaya shayga markaad ka fogtay bowbow buu keenaa iyo bidhaan xumo iyo inaad adagsaani u maqli weydo laakiin markaad qofkii ag fadhido si fiican baad u arkaysa maqalkiiyo muuqaalkiioo la jaanqaadkii hadalkaa suuro galaya dhagaysigan iyo buuqla-aantanina inaad meeshii wax ka sahay qaadatoos in shidaala ku shubatay keenaysa hadduu qofkii fadhiyo xawilan yihi oo ama hadlayo dee muxuu soo kordhinaya waxba soo kordhisanin kaana lahu bikulli khudwatin iyo khadwatun baa kala jira haddii khadwatun la yidhaahdo waa tallaabooyinkuu qofku qaadayo khudwatun marka bidami lkha la yidhaah sida halkan inoo taala waa labada tallaabo inta udhaxaysa ee mitirka ah mid waxaa lagu jamcinayaa khudwatun khudan ama khudwaatun khadwatun jamaceeduna waa khadawaatun bifatxi da macnaha ku jira bidami اlkhaa'i wa fatxihana waa kaas weeye marka labada tallaabo inta udhaxaysa laba tallaabo walba inta udhaxaysa mitirka ah ilaahay wuxuu u qorayaa sanad camalkii sanad inuu sara taagnaa sara joog iyo salaad habeenkiina salaad maalintiina soom ajrigu ka heli lahaa ayaa tallaabo walba mitir walba uu ka helayaa dee kala jiidu hadduu saddex kilomitr ka dhigtu nuso saace soo soconayay kilomitrka ilaa qofku nusaacu socdaayo dee intee mitr kilomitrkiiba waa kun tallaabo saddexdaa kuna tallaabo un ugu dhufo sod soddon kun oo maxay saddex kun oo sannadood holos dee isagaaba nebi nuux ka cimri dheer marka sidaasi baa fursadaha lagu helaa cimrigii dheer qofka cimrigiisu dheeraaday oo qofka camalada fiican ka faa'idaysta can cabdillaahi bni camr bni caas can inabiyi sala allahu alayhi wasalam annahu qaala nebigu waxa uhi man iqtasala yowma aljumucati qofka maalinka jumco maydha wamasa min tiibi imra'ati xaaskiisa cadarkeedana marsada in kaana lahaa hadday iyadoo cadar leedahay dee dabcan isagii aanu mid gaaro lahayna iyadii kii ay lahayd buuhi kan bakeen ka dari maayo oo kii dumarka ah uu marsaday walabisa min saalixi hiyaabihi dharkiisa kii wanaagsanaana uu xidhay uma lam yatakhadar riqaaba annaasi dadkana qoorahooda kama tallaabsanin oo muu jiirjiidhin oo karaahiye ma kasbanin walam y walam yalqu cinda almawcida marka waanadu socotona laqwi ma samaynin qolyaha qaarkoodna waxay idhahdaan waxaa la diiday waa laqwiga axaadiidu laqwi unbay ku celcelinaysaa sida badan marka qofkii haddaanu tilmaanaya wixii lamida uu bixiyo oo aanay laqwi ahayn ma daalaki intaana waxaa dee idaa qulta lisaaxibika walimaamu yaktubu yowma aljumuca ansit aamustii baaba dee laguui ka joog haddaad tidhaa xataa way ku jirtaa kaanat kafaaratan limaa baynahumaa labada jumco inta ka dhaxaysa ayay kafaara gud uga noqotaa waman laqaa qofka murankeena iyo buuq iyo bilaa macnana watakhadaa riqaaba naasi dadka qoorahooda ka tallaabsada kaanat lahu duhran duhur bay udha u noqonaysa macnaheed ajrigii jumcaha la helaya ma helin laakiin gashigiiyo dayntii baa ka dhacay nin duhur tukaday uun ka soo qaad miisaankii iyo fadligii faraha badnaa jimcada laga helayo u waayay daynun baan loo raacayn marka sidaas sida xadiidkaasina uu xusay idan markaa islaamku wuxuu doonayaa goobtan dadka isugu yimina inay si wanaagsan u wada fadhiyaan wada dhagaysan karaan qofkuna meesha uu wax ka sahay qaato ta loo jeedaa waa taas oo khatiibka laftiisu dee ummadda uu la socdo iyo waaqicooda oo duruus uu siiyo oo dadka waaqica jiro loo saxo oo taqwada lagala hadlo oo inuu dee qofku kuusow yar soo qaato berigii turkigii la qoray isagoo cabdilmajiid athani u ducaynayaa dawladdii turkiga ninkii ugu dambeeyey ee ka madaxda ahaa kaasoo kale in meesha laga riixo weeye oo la idhaahdo xabad kaloo dee dadka si wanaagsan ula hadla ayaa la keenaya waxa laga qarniyo hore dee daftar la qoray un intu soo qaato kilinkilada soo gashaba inuu akriyo lama baahna ummaddu waxay sahay qaadato oo cilmatan cilman wa haqaafatan wa ruuxan ummadda waxu kordhiyaa loo baahan yahay ilaa waa multaqe ama kulan ay dadku ku qasban yihiin dhegaysiga weeye waxay dadku ku qasban yihiin inay kuusoo ururaan ay ku dhagaystaan idan markaa fursaddiina inaan la luminin dadkiina karaahiye laga kasbanin lana kala eriyin laakiin fariin kooban oo dhaksa ah fariin kooban oo musta maaragtay haadifa oo habaysan oo maaragtay qodobaysan un intoo la dhiibo in dadku ay sahay qaataan hor iyo daba kala leh can caliy bni xawshabin qaala sa'altu makxuula can hada alqowl imaamkii makxuul waxaan weydiiyey buuhi ereygan asala wakhtasala labadan ficili kala sheeg baan ku ihi faqaala wuxu uhi waxaa loo jeedaa hasala ra'sahu madaxiisuu maydhay waasala waghasala jasadah jirhkiisiina wuu maydhay labada erey saasaa loo kala fasiray sida dee dabcan shuyuukhdiisii buu ka soo gaaday can saciid ibni cabdilcaziiz isagana waxaa laga wariyey nin hiqa ayuu ahaa oo aimadii xadiid ka mid a ama aqoon u lahaa fiqigo maaragtay caadila asala wakhtasala isaguna waxau ihi qaala wuxuu ihi saciidun saciid baa wuxuu ihi asala ra'sahu wagasala jasada saasay culimada ku fasireen ereygaa oo laga yaabo mukhtasaraadka ama kutubaha gaagaaban markaad marayso mararka qaarkood in labadan ere ay kugu adkaadaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal nabigu wuxu uhi man iqtasala yowma aljumucati gusla aljanaaba maalinka jimce qofka maydho jinaabada maydhigeedii waa markaas wuxuu isku daray mayrigii jumcaha iyo mayrigii janaabada waa laga fahmayaa bay leeyihin waana lagu fasiri karaa bay leeyihin culimadu waanay tadaakulayaan oo mayrigii waajibkaa isagoo ka maydhana kii jumcahana uu raacin karaa ama waa baabu tashbiih oo waxa weeyaan ikhtasala wuu maydhay yowma aljumucati gusla aljanaaba guslan ka gusli ljanaaba mayri lamidahoo aan waxba ka sokaynin kii janaabada sidii loo maydhanayo kale u maydhay uma raaxa wuu tegey fakaanamaa qaraba badanata wuxuu ka dhigan yahay neef geela inuu ilaahay ugu dhawaaday neef geela intuu sadaqo u bixiyey inuu hilibkiisa sadaqaysto kale u ka dhigan yahay waman raaxa fi saacati haaniya saacadda labaad qofka caraabayna ama tegey dheh fakaanamaa qaraba baqara ishinka qaybtii labaad oo lo ah neef lo ah inuu ilaahay ugu dhawaaday buu ka dhigan yahay waman raaxa fi saacati haalia saacadda saddexaad qofkii jumcaha tegey fakaanamaa qaraba aqrana kabshan aqrana waaba isagoo ilaahay ugu dhawaaday wan geesa leh wanku had iyo jeer markuu geesaha leeyahay waa wan weyn oo shilis markaasuu geesa yeesha waman raaxa fi saacati araabica saacadda afraad qofka tegey jumcadii fakaanamaa qaraba dajaaja inuu digaagad isagoo ilaahay ugu dhawaado kale weeye waman raaxa fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad qofkii tegayna fakaanamaa qaraba baydatan xabad beeda ama ukuna ayuu ka dhigan yahay qof sadaqaystay faidaa kharaja alimaam marka uu imaamkii soo baxana xadarat ilmalaa'ikatu baa imanaya yastamicuuna dikra iyaga oo dhagaysanaya khudbadda uu gudbinayo khatiibku qoraalkoodiina way laabanayaan kii intaa ka dambeeyey ku jira kii intaa ka dambeeyey yimaadaa liiska wuu ka hadhay khalaas marka xadiidku waxau inoo muujinayaa dad inuu tartamuu kala dheereeyey marka xagga jumcada ay noqoto oo dee qofka hore u yimaada intuu soo maydho si fiican wakti hore yimaada inuu darajooyinkaa hore gelayo oo ajri weyn helayo oo qofka sadaqo weyn bixiyaa ajrigu heli lahaay oo kale wax cayimaya ma hayno saacadahan shanta ahee la sheegay ka bilaabmaya saacadda koowaad ilaa saacadda shanaad saacadaha wax sheegaya lama hayo oo dee saacaddan iminka lixdan lixdanka daqiiqa ah waktigaa lama haynin saacad taasoo kale way noqon kartaa marka laga soo bilaabo lixda ilaa koob iyo tobanka maalan way ka yaraan kartaa oo wakti kooban oo maaragtay waktiga shaqooyinka laga soo baxe ee jumcaha lagu sii socdee loo heensaysanayo taana way noqon kartaa wallahu aclam waxaase shantan saacadood ay ku urursan yihiin intaanu khatiibku fuulan min aanu mimbarka fuulin shantii saacadood dadku siday usoo kala horreeyeen walow rubuc rubuc iyo labaatan labaatan daqiiqa intay doonaysa haatee dadku see usoo kala horreeyeen ayay u kala ajri badan yihin sida dadka sadaqada noocaasa bixiyeyba ayay u kala ajri badan yihin waxaa kaloo kaaga muuqday halkan dee sadaqooyinku qiimaha ay leeyihiin iyo weliba sadaqada buurbuuran inuu ajrigeedu sii badan yahay taana iyadana waynu ka aragnay inuu ka mid yihiin un intan oo dhamiba in maaragtay digaagadii iyo beedkii iyo soomaalidu kuwa uma arkaanba inay yihiin xoolo ya xoolaha caalamka brotiinka laga daya maanta ugu bad ugu badaniba waa ukun iyo digaag hilibkaniba marmar baa la raadsadaa marka iyagana halkaana dee mashimbir baan wax ka dayaha odhanayne xoolaha iyadana ku jirta liiska xoolaha ayaa iyadana ku jirta wax badan baa xadiidka laga faa'idaysanaya baabu fi ruksati fi tarki lqusli yowma aljumuca waxaa la rukseeyey in mayriga laga tegi karo maalinta jumcaha uu qofku iska dayn karo can caaishata qaalat waxay tihi kaana naasu dadku waxay ahaayeen muhaana anfusihim nafahooda kuwo shaqaalow ah cafwan muhana muhana anfusihim waxa weeyaan calaa wasni maahin muhaan sida aalib ulaab oo kale muhana anfusihim maahinkuna markaa waxa weeyaan qofka khaadimka ah ama shaqaalaha dadku waktigii rasuulka iyaga ayaa naftooda u ahaa shaqaale waxba shaqaale lama haysan nin waliba isagaa shaqaysan jire fa yaruuxuuna ila ljumuca jumcaday tegi jireen bihay-atihim iyagoo habkoodiia habkooda waa maxay dee nin beerwala ah oo jooga dhulka saxaraaga ah ama xaraaradiisu kulushahay dee waad garan karaysaa dhididkiiyo dhimbilaha ka duulaya habaaskiisii iyo dhididkiisii buu iska wata faqiila lahum waxaa la yidhi low ixtasaltu haddaa maydhan lahaydeen way fiicnaan lahayd low ixtasaltum lakaana xasana yaa ku yidhi nebigaa ku yidhi inaa i inaad maydhataan baa fiicnaan lahayd maxaad ka fahantay dee way wanaagsan taha waajib maaha ayaa laga fahmay bukhaari iyo muslim buu xadiid ku sugan yahay sida xadiidkan soo socda ee ibnu cabaas xagga dambe uu ku sheegi doonana xikmadda loo jideeyey mayriga jimcaha ama aan idhaahna sababtii uu ku yimi baa waxay ahayd urtaas dadka dhexdooda ka bilaabantay markay kulmeen jumcadii aada buu faahfaahin doonaa xadiidka dambe ibnu cabaas can cikrimata ana naasa dad min ahli lciraaq cikrima mawla bnu cabaas ardaygii iyo ninkuu xoreeyey wey ibnu cabaas imaamo caalimo aqoontii ibnu cabaas wax badan helay buu ahaa ana naasa min ahli lciraaqi jaa-u dad reer ciraaqa ayaa u yimi cabdillahi bnu cabaas waktigii uu basra waaliga iyo madaxda ka ahaa faqaaluu ya bna cabaas waxay idhahaan cabdillaahi atara lgusla yowma aljumucati waajiba miyaad u aragtaa mayriga maalinta jimce inuu waajib yahay cabdillahi o maalinka jimce in la maydhaa inay waajibta miyaad u aragtaa qaala wuxu uhi laa uma arka inay may mayrigaasi waajib yahay walaakinahu adhar isagaa dee dahaaro iyo nadaafad badan wa khayrun isagaana u wanaagsan liman liman ikhtasala qofka maydha qofka maydha dee mayrigaa u fiican waman lam yaktasil qofkaan maydhanna falaysa calayhi biwaajib waajib kuma aha warkii wuu caddeeyey daliilkiina wuu keenay wuxuu yihi wasaukbirukum waan idiin sheegi doonaa kayfa bad-u lqusli maydhigan jumcuhu siduu ku bilaabmaan idinka sheekaynaya kaana annaasu dadku waxay ahaayeen majhuudiina kuwa hawlaysan yalbasuuna suufa waxay gashan jireen dharka suufka ah oo isaguna dabcan dee dhidid iyo uska dul iyo dugsi ah oo dhidid keenaya urna leh wayacmaluuna calaa duhuurihim dhabarkoodana way ku shaqayn jireenoo xamaaliin baa iska jiray iyo muruqmaal wa kaana masjiduhum dayiqan masjidkii rasuulkuna wuxuu ama masaajidada kale berigaa la dhisi jiray dee way yaryaraayeen muqaariba saqf saqafkiisuna wuu soo dhowaa waana qadiyad la xidhiidha handasada ama cilmiga dhismaha oo mar kasta oo masaafaddu ay ballaadhato waa in irtifaaciisa ama dherarkiisuna kor usii kacaa haddii meesha ay ballaadhato masaafadeeda hoosna uu u gaabto huurna wuu keenaa foolxumona wuu keenaa marka dhismo kastaoo sii ballaadha waa in irtifaaciisu kor u kacaa waa xikmaddu halkan u sheega wey muqaariba saqf saqafkiisuna wuu soo dhowaa inamaa huwa cariish dee cariish buu ahaa dergadaa dee la gelayay cariishna dee waa la yaqaanaayo waa qoryo la taagaiyo qaar dusha laga saaray fakharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fii yowmin xaarin maalin kulul ayuu nebigu masaajidkii soo galay ama masaajidkiisa ha ahaado ama masaajidadii kale ee madiina inkasta oo dee arrinkuu ku cad yahay jumco markay tahay in kiisa laga oogi jiro inkastoo jumcadii dee masjiduljumuca uu kusoo bilaabay rasuulku iyo madiine dhinaceeda wa cariqa annaasu dadkiina way dhidideen fii daalika suuf suufkaa iyagoo gashan bay weliba dhidideen suufkii dhogorta idaha ee had iyo jeer sida idahoo kale qofku uu uri jiray marka uu roobku ku do-o dhididkiibaa iyo suufkiibaa isqabsaday xataa saarat minhum riyaax dabaylaha ka waxaa ka soo uray maxay xoogaa shunuufa ama xoogaa carbon aan idhaahno ur baad jirta aadaa bidaalika uu kaa ku dhibay bacduhum bacdan barhkoodba barhka kale arrintii way isku dhibaateeyeen arrintii markay dee qofba qof dadkao dhan ma wada ahay qaybihii hawshaa gala ee alaabtaa xidhnaa ee sidaa u dhididay markii ay dee urtaasi ka soo yaro baxday dareenkaasi way isku yaro dhibaatoodeen falamaa wajada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiyu nadaafa aayib aaahir markii uu dareemay tilka riix urtaa iyadaa kolkuu dareemaybaa qaala wuxu uhi ayuhannaas wardadow idaa kaana haada alyowm maalinkani marka uu yimaado fakhtasiruu maydha walyamasa axadukum midkiina ha taabto afdala maa yajidu waxa uu helaya ee ugu wanaagsan min duhnihi dufankiisa ama dhaashigiisa dhaashigiisa iyo watiibihi cadharkiisa walyamasa axadukum midkiin ha taabto ha marsada weeye afdala maa yajidu wuxuu helaya ka u wanaagsan min duhnihi dhaashigiisa iyo wa tiibihi cadarkiisa hana marsada wixii uu ku dhaashan lahaa ee uu ku subkan lahaa madaxiiya wejiga isla markaana cadarkiina ha raaciyo maydhashadii iyo dufankii iyo ha israaciyo iyo cadarkii intaa ha israaciyo qaala bnu cabaas baa markaa wuxuu yidhi uma jaaءa allahu biاlkhayr waa reer ciraaqow dee ilaahay khayr buu keenay ilaahay khayr buu keenay walabisuu kayra suuf dadkiina waxay xidheen waxaan suuf ahayn wa kufu lcamal camalkiina waa lagaga filaadayoo shaqaalihii baa sii batay wa wasica masjiduhu dadka masaajidkiina waa loo ballaariyey wadahaba waxaa meeshii ka baxay bacdu ladii shaygii kaana uu ahaa yu'dii bacduhum bacda qaarba qaarka kale wixii ay ku dhibayeenna meeshuu ka baxayoo min alcaraqi dhididkii ahaa dee markaa wixii dhib ahaaye maydhigii loo jideeyey mar hadduu meesha ka baxay maxaa maydhigii waajibinaya waa sunnae dee la qabsada bu marka halkaa waxaaynu ka fahamnay sirta iyo xigmaddu inay tahay ummaddu inaanay isku dhibaatoonin meel kasta oo multaqa iyo majmaca isugu yimaadaana sida dee xajkii ciidii jumcadii jamaca laftiisii mar walba waxa sunnaa udgoonka iyo nadaafadda oo masjidkaasi marka uu dadkii wada nadiif yihiin ay wada udgoon yihiin ay carfayaan dee qofku wuxuu jeclaysanayaa inuu iska fadhiyo oo dadkiisaa iska weheshado oo qur-aankii akriyo oo iska tukado oo tasbiixsado haddii laakiin dee urtani timaado shaydaanku wuu u dhex fadhiisanaya qofka dareenkaad qaadaysaa dee waad garan karaysaa qof sharabaadadiisu ay urayaan hadduu halkaa hortaada ku tukado dhibka kaa qabsanaya qofkii inta wadnuhu xanuunayo ama maskaxa ayaa wuxuu tukaday baanu galayn khushuucdii baa ka lumaysa wahiya lubu salaa salaada dhuuxeediiyo khushuucdiia ayaa qofkii ka lumaysa marka waa inuu qofku aada uga taxadiraa wax kasta oo ur leh masaajidka inuu la yimaado ilaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam jamacaba uu ka joojiyey jamcii faralka ahaa qofka toon iyo basal soo cunaa ka sharabaadadiisu urayaan ama bas bahalkii soo cuna buurigii iyo sigaarkii qofkaasaa runtii ka ur badanba toontii iyo basashii waxa weeye arrinkoodu meel soke laakiin abudambaska iyo biiriga iyo ka kusoo dhufta warkiisa daah badeecadduna ka daran markaa runtii in la iska daayo weeyo qofku dee ilaahay buu ishortaagaya addoommahaba ka sakow malaa'igtu waxay ku dhibaatoonaysaa waxa bani aadamku ku dhibaatoonaya waxa malaa'igta dhibaya wixii dadka mu'miniintaa dhibaya malaa'ig baa inala socota ilaahay boqorkaa baad ishortaagaysa awliyada ilaahay oo mu'miniintii baad isdhinac taagaysa adiga laftigaagii baa dhiban ilaa waxaan dadku ku dhibaatoonaya ka kasii horeeya dhibani waaba adiga laftaadii marka bal dhibka iska jooji intaana dadka horta dhibin almuhim taasina waa arrinkaas oo xikmadduna waa taa weeye wax kasta oo ummadda lagu dhibayana waa mamnuuc can samurata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau yihi wuxuu yihi man tawada'a yowma aljumuca maalinka jumce qofka weysaysta fa biha wa nicma fa akhada bisunnati wa nicma sunnadii buu qabsaday waanay fiicantay waman iktasala qofka maydha fa huwa afdalu maydhigaa weysada ka wanaagsan xadiidku waa xasan warkiisu waa cadyah marka waxa weeye maydhigiina wuu fiican yahay weysadiina waa jaa-is ay ku bannaantay halkaa xukunkii jumcaha ayaad ku heshay marka adilada faraha badan baa waxay isku xoojinaysaa maydhiga jumce in uu sunno yahay baabun fi rajuli yusallimu fa yu'maru bilgusl cafwan baabun fi rajuli yuslimu fa yu'maru bilgas bilgusli waa qofkii oo islaamaya oo la farayo inuu maydho marka baab kitaabu dahaara baynu ku dhex jirnaa weliba baab lgusli muujibaat lgusli baynu weliba maraynaa maxaa keena maydhiga waajibnimo u keena ama sunanimo u keena waxyaabihii markaa waajibnimo u keenaya soo aragnay xaydkii jinaabadii nifaaskii waxyaabahaas waxyaabaha sunanimo u keenaya kuwanaa kamida imika aynu marayno inkasta oo dee masaladana la isku khilaafsanya gaalku marka uu soo islaamo inuu maydhaa waa waajib iyo waa sunna iyana masala khilaafiya can qays ibni caashim ninkaasi markuu soo islaamay reer banu tamiim buu ahaayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau ihi waxaa yidhi sayidu ahli lwabar calaa macna qowli rasuuli sala allahu calayhi wasalam reer baadiya ninkii madaxda u ahaabaa soo dhacaybu marka nin aada u codkarana wuu ahaa aftahana wuu ahaa muddo dheerna waa sii jiray wakti cimrigiisa kolka la eego markaas qaala wuxu uhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan weyni uriidu lislaama anigoo doonaya inaan islaamo fa amaranii amar wuxuu igu siiyey an akhtasila inaan ku maydho bimaain wa sidrin biyo iyo caleen gob oo biyi mar walba wax nadiifiya waa inay raacaan oo saabuun iyo wixii lamid ah saabuuntii qasilkii shamboogii waxyaabaha qaalic ee nadaafadda keena waa in la raaciyaa waan orod maydha buuri sidii baan ku maydhay marka muujibaat lqusli waxaa waxyaabaha maydhiga keena waxaa ka mid a qofkii inuu islaamayo can kulayb aljuhaniy jadi qusaym bni kahiir bni kulayb aftirsiimadiisu kaa weeye annahu jaءa ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku u yimi faqaala qad aslamtu wuxuu uhi nebi alla waan islaamay faqaala lahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu markaa wuxuu ku uhi alqi canka waxaad iska tuurta xaggaaga ka tuurtaa shacra alkufri timaha gaalnimada iska xiir yaquulu wuxuu leeyahay raawigu yihi nebigu wuxuu leeyahay ixliq xiro qaala wuxu uhi waahbaranii aakharu nin kalena wuxuu ii sheegay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala liaakhara nin kale wuxuu ku yidhi oo macahu kaa la socday ama macahu nebiga la joogoo dhacdo kale weeye ninkaa kalena nebigu wuxuu ku yidhi alqi canka xaggaaga waxaad ka tuurtaa shacra alkufri gaalnimada timaheeda wakhtatin isna gud oo bahashana iska jar sidaasuu ugu yidhi marka halkaa waxaa de halkan waxaad isweydiinaysaa de waxa halkan uu keenay timo la xiro iyo iyo iyo gudniin soo maaha qusli maba haynaba labada xadiid ama xadiidkan dambe aan idhaahno kuma aragno qusli marka munaasabadda u keenay waxa weeyaan bay leeyiin dee kol haddii uu yidhi gudniinna la kaalay timihiina xiir dee maydhigiina waa min baabi awla maydhigiina liiskaa nadaafaddu ku jira ilaa waxaan loo yidhi timaha xiir oo arrintan hoose iska jar waxa qofkan loo yidhi waa isnadiif nadaaf liiskaa nadaafaddu maydhiguna ku jira halkaasuu munaasabad uga dhigayaa sheekh saasaanay tahayoo qofkii waa inuu soo dhukurtaayo timihii iska xiraayo maydhaayo gudniinna isku sabeeya gudniinka baabu lmar'ati taksilu thawbaha baabu dahaaraynu ku dhex jirnaa kolba baab buu gelaya halkaa waxaynu kaga soo baxnay baababkii qaar ka mid a baababka nadaaf dharka sidii loo maydhayaad gasha almar'atu taksilu thawbaha waa gabadhiioo maradeedii maydhaysa aladii talbasuhu fii xaydiha ay xidhnayd waktigay caadada lahayd waktigay caadada lahayd dharkii ay xidhnayd iyo maradeedii se u maydhaysa iyo ma maydhaysaa mise marka dhiig ay leedun bay maydhaysa xaaladaha jawaabahooda eeg can mucaadata qaalat waxay tihi waa ardayadii cilmiga badnayd caaisha sa'altu caaishata radia allahu canha can ilxaa'id waxaan caaisho weydiiyey xaa'idka yusiibu thawbaha dam can ilxaa'idi gabadha caadada leh taasoo yusiibu thawbaha dam maradeeda uu dhiigu ku dhacayo bal dumarkan dee markaa xaaladii ka imanayso dhiiggaas ka imanayo maradii dhiigu kaga dhacayo ka war qaalat waxay taksiluhu dee way maydhaysaa dhiig waa nijaase dee ha maydho fa taksiluhu fain lam yadhab aharuhu haddii raadkiisu aanu ka tegin iyo casaankii ay goy waayo faltugayiru ha ku bedasho bishayin min sufratin wax cawlaana leexina yar ha raaciso ama bahalkii kale sacfaraan sacfaraan dee ha dhex gelisa haysu agaata meesha ama aan idhaahna ee tan iminka la geliye buluuga bahalkan buluuga ah ee dharka la geliye kaasoo xamuurada baa jiray xamuuradun ha geliso meeshu haysu egaato mar haddii dee ay nadiifisay biyo ku maydhay laakiin raadkii tegi laayahay ay isu egeysiiso qaalat waxay tihi walaqad kuntu waxaan ahaabay tihi caaisha axiidu cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebiga ag jooga xaydkaasaa iga iman jiray halaata xiyadin jamiican saddex xayd oo isdaba socda laa aqsilu lii thawban marana maan maydhi jirin laa aqsilu thawban lii bay ka dhiganta mara aan leeyana ma maydhi jirin sababtay u maydhi weydayna waxa weeye dee wax dhiigoo ku dhacay ma jirin waana isbasrin jiro dee gaari gobabay ahayd sidaa daraaddeed markaa dee maan maydhin macnaheed waxa weeyaan mar haddaan dhiig ku dhicin marka marada xikmada loo maydha markay dhiig leedahay wey can caaishata qaalat waxay tihi maa kaana liixdaana midkayo may lahaynba ilaa thawbun waaxidun maro keliya mooyaane taxiidu fiihi kaasay ku xaydaysa macnaha iyadoo xidhan buu ka iman jiray fain asaabahu shayءu min damin wax dhiigii hadduu ku dhacana ballatu biriiqihaa candhuufteeday ku qaynaysaa uma qasacathu waxay ku xoqaysaa biriiqihaa candhuufteeda dee candhuuf keliya kuma daynaysee markay ku jijibisay qoysaabay biyaha raacinaysa marar biyuu yaryiin baa iska jira markaa intay candhuufta ku jilcisaabay biyaha raacinaysa oo maydhigii waa inuu jiraa markaa qasacathu waxay ku jaraysaa ama ku jilcinaysaa ama ku jijibinaysaa biriiqihaa candhuufteeda halkaana waxaad ka aragtay dee ummadda duruufta lasoo maray iyadoo diintana dee dadku ay iska haysteen ay ku dhaqmayeen dad baa hadlaya iyagoo hudhaydh dhan iska xambaarsan borso dhanoo hudhaydha iyagoo iska xambaarsan ama heli karaya ka u miskiinsan baa halkan hudhaydh ka guranaya laba laba kuna sumarkii saxaabiyaadkana waxay kuleeyihiin maro qurun baaba la haysa maradaa qofku inta uu maydhanayo in maqsinkiisa ku jiro intay u qalalayso warku saasuu ku dhan yahay dadku waxa ay ku nool yihiin shaksiyadda ayay ka nool yihiin dee kuma noolo dhar iyo dhuuni canas baa binti abi bakrin qaalat waxay tihi samictu imra'atan tasalu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nin baan gabadh baan maqlay nebiga su-aal weydiinaysa oo leh kayfa tasnacu ixdaana midkaayo maxay ku samaynaysaa bihawbihaa maradeeda idaa ra'at اduhra markay duhri aragto macnaha marka ay daahirto atusallii fiihi miyay ku tukanaysaa maradii berigii caadada ay xidhnayd qaala markaa nebigu wuxuu yihi tanduru maradan way eegeysaa fain ra'at fiihi daman dee hadday dhiig ku aragto fal taqrushu ha ku jijibiso bishayin min maain xoogaa biyaha horta ha ku xoqdo si ay dhiigga u jilciso waltandax hana rushayso dee biyo kale ha raaciso nadxigu rushayn buu ahaa laakiin waa imika ha maydho maa lam tara intaanay arag waxba wal tusalli fiihi hana iskaga tukato si kale waa loo macnayn karaayo faltaqrusu bishayin min maa biyo ha ku jijibiso ha ku maydha haddii dhiiku ku yaallo waltandax maa lam tara haddaanay waxba aragna ha rushayso un haddii waxba arki weydana dee ha iska rushayso wal tusalli fiihi ha ku tukato waxay isugu soo urureen dhiiggana si fiican ha loo xoqo hana la maydho maradiina ha lagu tukado can asmaa binti abi bakrin qaalat annahaa qaalat sa'alat imra'atu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama faqaalat ya rasuula allahi ara'ayta ixdaana midkayo ka waran dumarka idaa asaaba hawbaha dam markuu dhiigu ku dhaco min alxaydati ka mida kayfa tasnac maxay samaynaysa qaala wuxu uhi idaa asaaba ixdaa kuna damu min alxayd mid idinka ka mida dumar yahow marka uu maradeeda ku dhaco dhiigu idaa asaaba ixdaa kuna midkiin marka uu ku dhaco addamu dhiigu minal xaydi ka mida ku dhaco maradeeda iyo jidhkeeda dee weliba marada faltaqrusu ha xoqdo ila dhiiggii waa la garanayaao waa wax muuqaala dee waa in raadkiisii la tegsiyo la xoqo uma litandaxu bilmaa biyo ha ku maydho ayaa lagu fasiraya uma litusalli ha ku tukato lama odhanayo markaa maradan xayd baa laga maydhay lama odhanayo waktigii caadada ay lahayd bay gabadhu xidhnayd tuur lama odhanayo waxa weeyaan waxaa laga eegayaa wixii daahir ma yahay waa lagu tukan nijaas ma yahay waa las waa la iska nadiifin wa fii riwaayatin xutiihi xoq buu yihi xoq uma qrusiihi bilmaa biyo ku jijebi uma ndaxiihi kadibna biyo raaci oo rushee marka hadduu dhiiggii dee leeyahay wax la taaban karo shay qalalan waa in lagaga fujiyo wixii saarnaa biyo lagu xoqo kadibna la biyo raaciyo nadaafad xoogla weeye nadaafad xoogla markii hore dhiiggii adkaaye saaraa laga qaaday markii labaadna biyo lagu xoqay markii saddexaadna la biyo raaciyey aabbihii ummaddu rasuulku sala allahu alayhi wasalam sidaasu rag iyo dumarba bahaaradoodii iyo nadaafadoodii iyo aayahooda iyo diintooda ugu sheegaya can umi qaysin binti mixsan qaalat sa'altu nabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka waxaan weydiiyey can dabi lxayd dhiiggaasaan weydiiyey yakuunu fi thawb marada ku dhaca qaala wuxuu ihi xukiihi bidilac feedha ariga iyo wixii lamida soo qaado ku xoqorta waksiliihi bimaa'in wa sidrin waxaad ku maydhaa biyo iyo qasil caleynta gobka marka aada isaga nadiif weeye isagoo qalalan iska jijibi isagoo qoyanna biyo ku jijibi kadibna biyo raaci can caaishata qaalat waxay tidhi ka qad kaana yakuunu lixdaana midkaya waxa u ahaan jiray haddaanu dumarkii waktigii rasuulka nahay addircu bay yeelan jirtay dirac diracan dheero la gashado ama cabaayadan dheero la gashado ayaa midkaya ay lahaan jirtay haddaanu waktigii dumarka nahay fiihi taxiidu iyadoo ay ku xaydayso macnaha waktiga ay leedahay caadada ay gashanaan jirtay qad tusiibuha aljanaaba gabadha waxaa laga yaabaa inay janaabo asiibto uma taraa fiihi qadratan min dam bahalkiibaa waxay ku arkaysaa dhibic dhiiga fata fataqsacuhu biriiqiha candhuufteeday ku xoqaysa marka qad tusiibuha aljanaaba maradiibay janaaba asiibaysa ama gabadhay asiibaysa kolkaasay maradiina dhiig ku arkaysa day candhuuftay ku xoqaysaa markay aada u qaydana biyay ku maydhaysa xaaladdu saasay ahayd mar hadaanu xidhan nahay waktiga caadada ama waktiga jimaac oo kale waxii lagu arko waa laga maydhayey waana lagu tukanayey maxsuulku waa caynka waxaa la iska ilaalinaya waa nijaaso ee mara ma aha can abi hurayrata ana khawlata binta yasaarin atat الnabiya salى اllahu alayhi wasalam faqaalat ya rasuula اllah rasuulkii allow bay tidhi ina lii inahu laysa lii ilaa sawbun waaxid anigu ma haysta mara keliya un mooyaane waa gabadh saxaabiyaadkii ka mid a hal mara un baan haystaa wa ana axiidu fiihi kaasuma waktiga caadadan xidhan fa kayfa asnacu maxaan ku sameeya qaala nebigu waxau uhi idaa dahurti marka aada daahir noqotuu kaa joogsado faksiliihi maydh uma sallii fiihi ku tuko fa qaalat waxay tidhi fain lam yakhruj iddam haddii aanu dhiigu bixin ee markan uu kuleeyahay marka aada daahir noqoto marada maydh markan uu kuleeyahay dhiig baa ku yaalla wey waxaana kuu muujinaya waa tan iyadu weydiisee tidhi fain lam yakhruj iddamu haddaanu dhiigu ka bixin ka waran macnaheedu marka hore wax ku yaallaan marka haddaba kolkii aan maydhay maydhay haddii aan casaankii kasii dhammaan waayo ilaa imika saabuuntan adag iyo waxyaabahan clorogastan iyo qaalica ah ee lagu jaraya waxyaabahaasaa gooye raadke marka biyo caadiya lagu maydho dee raadki tegi maayo marka tay ka hadlaysaa waa ta hadduu casaankiiba tegi waayo ka hor qaala wuxu uhi yakfiiki qaslu dam waxaa kugu filan dhiigga inaad maydho walaa yaduruki aharuhu raadkiisu kuma dhibayo warkaas saasu ku cadiya baabun fi thawb aladii yusiibu ahlahu fiihi ile baabu dahaaraynu ka hadlaynaa iyo wixii qofka shaki gelinaya o dhan in laga jawaabo arrimo khafiyaho hoosoos iyo xaalad gaaraba ha ahaatee diintuna xishood ma laha qofka waxaa laga saarayaa cidhiidhiga asalaatu waa salaadii lagu tukanayay fi thawbi maradii aladii yusiibu ahlahu fiihi qofku xaaskiisa uu kula kulmayay dharka had iyo jeer khaaska ee hurdada ee marka mucaamalada la xidho dharkaasoo kale ma lagu tukan karaa can mucaawiyata bna abi sufyaan annahu sa'ala ukhtahu uma xabiiba mucaawiya oo in abi sufyaana walaashii oo xaaskii rasuulka ah oo umu xabiibe la odhanayay wuxuu weydiiyey waa zawjo nebiya hal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu maku ma ahaa yusallii mid ku tukada fi thawbi maradii aladii yujaamicuhaa fiihi oo cid kula kulmaya ee xaaska uu ku jimaacaya faqaalat waxay tihi nacam haa wuu ku tukanayay idaa lam yara fiihi adan wax wasakha kol hadaanu ku arag haddii wasak lagu arka miyaa la tuuraya waa la maydhaya khalaas ilahay ummadda waa u nicmeeyo ummadihii hore marada meesha lagu arka nijaasta waa la jarayaa jidhkana waa la jari jiray laakiin in biyaha inagu filan inaga isrigii iyo culayskii ilahay uu inaga dulqaado idaa lam yara fiihi adan wax dhibaato haddaanu ku arag wax dhibaato haddii lagu arkana waa la maydhi marka maranimo looma diidaya maradana waktigii nooca ahaa qofkuu gashanaa waktiguu janaabada lahaa waktiguu mucaamalo samaynaya waktigu xayd lahaa maya wax ma ku yaalaan mise kuma yaalan taasaa la eegaya baabu salaati fi shucuri الnisaa waa ku tukashadii lagu tukanayay shucur nisa shacaru nisa maaha shacaru nisa tima ay noqonaysaa laakiin shucur waxa weeye shicaar shucur shicaarkuna waa dharka jidhka xiga dharka hurdada ee lagu seexdo ee weliba dumarku ku seexdaan ma lagu tukan karayaa salaadii can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxau ahaa laa yusallii fii shucuurina dharka yaga daakhiligaee hoose aw fii luxufinaa ama lixaafka yaga aanu hilaabano go-a yagaanu hilaabano kuma tukan jirin dharkaa hurdada iyo kaa aanada u in wax ku dhacaan ee lixaafkee la hilaabanayo go-a la huwanayo kuma tukan jirin can caaishata ana nabiya kaana laa yusalli fii malaaxifina malxafadu waxa weeyaan waa dharkaa la isku duuduubo ee qofku marka uu seexanayo jidhkiisa ugu hooseeya oo dharku waa dithaar iyo shicaar dithaarkuna waa ka dusha laga gashado shicaarkuna waa ka hoosta xariirta jannada lagu gashanayo qaybna sundus baa la idhaha qaybna istabraq midna waa ta jilicda san ee hoose midna waa ta sare labada qayb marka waxaa lagu fasirayaa dharkan aanu ku tukanaynin waxbaa kasi ah ama waxbaa waa laga shakiyey waayo ka axaadiitan soo socotaa ka jawaabaysa baabun fi ruksati fi dalik waxaa la rugseeyo la ogolaaday dharka lagu seexdo in salaada lagu tukan karo can maymunata waxaa laga warinaya arrimahan waxa u haysta calanka u sida cilmigiisa xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ana nabiya sala allahu alayhi wasalam sallaa wuu tukaday sallaa wa calayhi mirtun wuu tukaday isaga oo go hilaaban wa calaa bacdi aswaajihi ooriyihiisa mid ka mida waxa saarnaa minhu qayb maradaa ka mida waa go weyn barh buu huwan yahay barhna ooridu saaran yahay wahiya xaaidun caaday leedahay wahuwa yusalli waa tukanaya wahuwa calayhi maraduna isagay saaranta arrinkaasina wuu jireen la soco bay ku leedahay waa maro dheeroo isagii wuu tukanayaa markaa iyad isagii barh buu hilaaban yahay iyadiina barh bay huwan tahay labadaydaba weeye labadii dhinacba wuu qaybsan yahay iyana dee caaday leedahay marka wax maradii ku daatoo nijaasi ma jiro khalaas marka gabadhan daahir weeye caadada li sida qofka janaabada li daahir uu yahay marka waana lixaas waa wixii la huwanayay wey ruqsad baa jirta markaa goorta caaisha ay tiri kuma tukan jirin waa marka shaki jiro ama uu dee wax leeyahay can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iyada laftigeediiba xadiidkan warinaysaa yusalli bileyl habeenkiibuu tukan jiray wa ana ilaa janbihi aniguna dhinaciisaan jiifaa waana xaa-id caadaan leeyahay waa mar walba maaha dee waa mararka qaarkood wa calaya mirdun lii bustan huwanahay wa calayhi bacduhu isna barh buu huwan yahay waa mucaamaladii rasuulku sala allahu calayhi wasalam awoodda uu isagu leeyahay ma laha xaasasku marka habeenkii in dheer buu cibaadaysanayaa wakhtiyada dambe ee arrinku soo dhodhowaada buu iyaga u toosinaya cibaadada inta ay kari karaan buu u kicinaya waayo isaga lama jaan qaadi karaan oo salajoogu istaagayo ma kari karaan dumarku saa daraaddeed waktigu salaada sii dhammaynaya iyo ayuu ukicinaya odhanaya haddaba ukaca marka intan kale meeshiina waxa laga yaaba inay qabow tahay dharkii iska yar yahay marka go-a ballaadhan ee labada nafare waaweyna qaybna wuu huwanaya waa taagan yahay qaybna iyadiibaa hoosayso oo huwan jirhkoodii wuu isku xidhiidhsan yahay maradii iyo maradiisi way isku xidhiidhsan yihiin marka maradii mar haddaanay wax nijaasa lahayn sidaasaa loo ruqseeyay baabu lmaniy yusiibu thawb biyihii taranka oo ku dhacaya marada ayaa la sheegayaa qofka siday doonayaan ha kaga yimaadaana kol haddii biyahani kuwii taranka ay yihiin oo wadigii iyo madigii aanay hayn hadday maradii qofka ku dhacaan xukunkooda waa maxay ma nijaasba ma daahirba taasina waa masale jawaab mudan can hamaam ibn اlxaarif annahu kaana cinda caaishata radia allahu canha caaisho xaaskii rasuulka abuu ninkaasi ag fadhiyey ayuu ag joogay dhe ka ag dhowaa dabcan guriga la joogay saas oo kale faxtalama markaasu ixtilaam baa ku yimid oo waa isku jinaabooday fa absaratu jaariyatu licaaisha inan caaisha lahayd baa aragtay oo shaqaalo ahayd wahuwa yaqsilu isaga oo maydhaya ahara ljanaabati biyihii buu ka maydhayaa min hawbihi maradiisa nudfadii iyo candhuuftii kaga dhacday maradiisi ee uu ku ixtilaamay ama ku jinaabooday buu ka maydhayaa marada inantiina way aragtay aw amase yaqsilu hawbahu maradiisii buu maydhayaa oo u nadiifinayaa fa akhbarat caaishata gabadhii yaraydna caaisha u sheegtay ninkan arrinkaasaa ku dhacay waa kaasoo uu maydhayaa fa qaalat markaasaa caaisha waxay tidhi laqad ra'aytunii waan arkay waan is arkay anigu wa ana afrukuhu anigoo ka xoqaya manidaas min hawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maradii rasuulka intuu qalalunbaa ka xoqay waxbaba kamaan maydhinba way iskaga fillaan lahayd markaa iyadoo qallasho inuu ka xoqo laakiin daruuri maaha inuu maydho marka lama yaabin kasoo bixidda wax ka soo baxeen lama yaabin maaragtay maydhiga laftiisa laakiin waxay leedahay isaa uu isugu adadkeeyo uma adkee daahir weeye sidaa daraaddeed inuu maaragtay iska jijabiyaabaa ku filayd bay leedahay maydhashada in la maydhaana dee waynu arki doonaaye wax iyaduna kasii wanaagsan weeye marka taa waxaa ku ka muuqday asalkii bani aadamka uu ka ilaahay ka farcayay kor haddii ay yihiin biyahani waa daahir weeye qolyaha qaarkood oo inuu nijaas yihiin qabaa way jiraan laakiin qowlkaasi qowr marjuuxa weeye oo aan ahayn raajix sidoo kale xayawaanka laftiisana wixii nijaasa ama aan la cunaynin manidiisuna waa nijaas laakiin xayawaankan kale ee cadkooda iyo caanahooda aynu cunayno manidooduna waa daahir saasay culimadu u badan yihin waaya can caaishata qaalat waxay tihi kuntu waxaana afruku lmaniya manida waxaan ka xoqi jiray min hawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam maradii rasuulka fa yusallii fii wuu iskaga tukanaya maradu markay qallasho bahashaasina qombobto qolofteeda ka tuuraysa can caaishata qaalat waxay tihi innahaa kaanat waxay ahayd caaisha taksilu lmaniy manida waxay ka maydhaysay min hawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaalat waxay tihi uma araa waxaan arkayey fiihi maradii baan ku arkayay buqcatan bar bar baan ku arkayay bar aw buqacan ama barbar biyihii raadkoodiiya oo dee kusii dhegay waa la garanayaa sida maaragtay sida dee nutada caadiga maaha maradii caddayd oo biyihii raad kusii sameeyeen oo markii aan maydho raadkii kasii muuqanayo ayaan arkayay xadiidkanina wuxuu caddeeyey kow in la maydhi karo oo maydhadii maydhidiina ay noqonayso ziyaadatu nadaafa nadaafadii oo la kordhiyey raadka sii muuqdaana waxba dhibaato ma laha sidii raadkii dhiiggaba aanu dhibaato u lahayn marka taana xukunkeedii waad ka qanacday way ku kala duwanyihin marka arrintaa wadigii iyo madigii iyo waxyaabihii kale soo baxayey shay walbana xukunkiisa de inuu qofku ogaado aad bay muhiim u tahy inkastoo culimada fuqahada qaarkood ay yidhahdaan qofka haddii uu mustajbil ahaayo intuu kaajay aanu biyo isticmaalin taasoo kale ayay yidhaahdaan dee kaadidii bay soo jiidhayoo intii la cafiyey maaha way nijaasayn kartaa ama way nijaasoobi kartaa way sheegaantaa lakiin xadiidku saasuu xusay wallahu aclam